من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية waa hagaag dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel walbo aad joogtaan iyo si walbo idinku soo gaaraya maqalka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markan waxaad ku soo dhowaataan dersiga laba-iyo labaatanaad ee kitaabka nisaa'un fii aaya alqur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah ee ku soo dhowaada
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حين كسو جري وتفرق أننا وفرقي لباطن يا لباط جلسات حين كسو هدلنا أن كجه هدلنا كتاب كي النساء في آي القرآن وإسكالا هيد كبدي الدكتورة ليلى حمدان وحين قدم بي بي هيد وأن كهدلنا قصة دمر كي سورة البروج أي كهذا الشيء qowmkii loo yaqaanay asxaab ulkhuduud ee muslimiinta aad u dhibay dumarkii iyo say u galeen ayaynu ka hadlaynay iyo qisadaasaan ka hadlaynay fii saxiixi muslim waxaa ku yimi gabadh dadkaa ka mid ahayd warkeeda umulghulaam qisadaasay ku jirta waa gabadh iyadoo wiil yar xambaarsan markii iyadu amarkii dabkii inay gasho dadkii kale dabka isku guran horta dhammaantood markii maaragtay marka gabadhaas qisadeedu meesha ku jirtaa suhayb ibnu sanaan ayaa hadal xadiidka warinaya قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له صاحر waxaa jiray boqor boqortadkii hore ka mid ah ama qowmkii hore qowm ka mid ah xukumi jiray nin saaxir u lahaa oo dadka u sixra oo mulkigiisa uu ilaaliya dee sixirka ayuu wax ugu ilaaliya ninkii markuu gaboobay saaxirka ahaa boqorkii wuxuu yidhi waan weynaaday saaxirkii baa wuxuu odhanaya anigu waan weynaaday waan gaboobay boqora waxaad raasagtaa wiil aan wax kuu baro oo sixirka kuu baro boqorka wiil buu u diray si loo baro maxaa sixirka loo baro wiilku meesha uu deganyay sixirku markuu u socdo dariiqiisa ama waddaduu marayo nin waxaa deganaa raahib ah culamadii nasaarada nin ka mid ah markaasuu la fadhiisan jiray dariiqa kusii hakan jiray hadalkana ka dhegaysan jiray marka ninka odayga ah hadalkiisii baa wiilkii cajabiyey ninka raahibkaa marka saaxirku u yimaado wiilku ama u imaanayo wuxuu sii mari jiray raahibku sii mari jiray waa la fadhiisan jiray marka saaxirku markuu kasoo daha wiilku wiilka ayuu garaaci jiray wiilkii raahibkii waa ishkutooday wuxuu yidhi ninkan saaxirka markaan kasoo daaho ee adiga kugu daaho agtaada ku daaho way dilaa way garaacaa raahibkii wuxuu kula taliya wax ku dhahay haddaad ka cabsato saaxirka ka cabsato waxaad ku tidhaahdaa xabasanii ahli gurigaygaan kusoo daahay kusoo raaga ku dheh haddaad ka baqdo qoyskaaga ama ahalkaagu inay iyaguna maaragtay aad ka cabsatana waxaad ku dhia waxaad ku tidhaahdaa saaxirka agtiisaan kusoo daahay arrintii oo saa u socota alin maalmaha ka mid ah waxaa waddadii dadku mari jireen waddo ay dadku maraan ayaa waxaa fadhiistay xayawaan weyn daaba cadiima laga yaaba inuu libaaxahayo wax lamid a waddadii bay dadkii ka joojisay waddadii ay u fadhiisatay dadkii waa cabsadeen marka way danoqod way qabsan kari waayeen wiilkii yaraa marka wuxuu yidhi "Alyo- maantaan ogaanayaa kooda fiican saaxirka iyo raahibka dhagax buu qaatay ilaahay buu baryay wuxuu yidhi, allaahuma in kaana amru raahibi axaba ilayk min amri saaxir faqtul haadihi addaaba xataa yamdi annaas ilaahu haddii maarata aad ka jeceshahay arinta raahibka haddii xaggaaga looga jacayl badan yahay midda saaxirka ilaahu xayawaankan meesha fadhiistay ee dadka waddada ka joojiyey dil say dadku u socdaan dhagaxii buu ku tuuray waana dilay wiilkii xayawaankii uu dilay dadkiina way socdeen raahibkii buu u yimi markaasuu warkii u sheegay si wuxu dhaceen inuu xayawaankaas waddada fadhiistay uu dilay raahibku wuxuu ku yidhi inankaygiiyow adigaa maanta iga fadli badan iga fiican arrintaadu waxay gaadhaa meesha ay gaadhay aan ujeeday ay gaadhay laakiin waa lagu imtixaanayaa waa lagu imtixaan lagaga hadhi maayo haddii lagu imtixaamo oo lagu tacdiibiyo marka warkaaga la ogaado laa tadulla calay hay tusin boqorka hay sheegin wa kaana alghulaamu yubri'u alakmaha walabras wuxuu ilaahay awood u siiyey inuu markuu maaragtay dadka oo hadal la-aanta ku dhashay aan hadlinba iyo dadka cudurka laga baraska ku dhaco inuu daaweeyo oo ay bogsoodaan iyo cudurro badan oo kale warkaas waxaa maqlay nin raggii boqorka la fadhiisan jiray golaha boqorka fadhiisan jiray oo raggii maaragtay xaashiyadiisii ka mid ah ayaa warka maqlay wiil yaroo dadka bogsiinayo cudurradoo dhan ay ka bogsoonayaan markuu maaragtay ugu duceeyo ama markuu maaragtay maaragtay uu daaweeyo ninkaasu nin indhalaa buu ahaa wiilkiiba wuxuu u keenay hadiyado badan hadiyahadan oo dhan waxaan o dhan adaa iskale buu yidhi aan kusiina wiilio adaa iskale laakiin waa shardi bay ku xidhan tahay inaad caafimaadka indhahayga iisu celisid wiilka wuxuu ku jawaabay anigu cid ma shaafiyo qofna anigu ma daweeyo cudurkama qaado ilaaha baa dadka cudurka ka qaada laakiin waxaan kuu sheegaya haddaad ilaahay rumayso aniguna markaa ilahay aan kuu baryo ilahay insha allah wuu ku caafiya ninkii ilaahay buu rumeeyey ilaahayna waa caafiyey cudurkii indhalaanta uu ka qaaday ninkii isagoo soconayo ayuu boqorka u yimi wuu la fadhiisan jiray golihiisibuu yimi golihii boqorka boqorkii wuxuu ku yidhi man radda calayka basaraka indhahaaga ayaa kuu soo celiyey qaala rabbi marigii wuxuu yidhi markaa ma rabbi aan aniga lahayn baad leedahay wuxuu ku jawaabay ninkii maaragtay indhaha loo furay ee xanuunsanaya markii hore rabbi wa rabbuka allah rabbigayga iyo rabbigaaguba allah wey ninkii waa la qabtay tacdiib ayaa lagu bilaabay ilaa uu warkii sheego yidhi ninkaa dhallinyarada maaratay ee cudurka iga daaweeyey wiilkii baa la keenay boqorkii wiilkiina wuxuu ku weydiiyey oo wuxuu yidhi sixirkaaguma wuxuu gaadhay inaad maaratay aad bogsiiso qof aan weligiiba hadlin iyo qof baras ku dhacay oo sidaa iyo sidaa aad samayso wiilkii wuxuu ku jawaabay anigu axad ma qofna ma cudurka ma qaado ilaah baa cudurka dadka ka fayda wiilkii baa la qabtay isagana tacdiib baa lagu bilaabay ilaa uu raahibkii ka tusay markuu xanuun ka batay raahibkiiba isagana lasoo qabtay isagana waxaa lagu yidhi diintaada ka noqo waa diiday mishaar baa la dalbaday bahashan alwaxda lagu googoye markaynu guryaha dhisanayno madaxa bartankiisa laga saaray ilaa madaxii laba oo kala dhacay waxaa lala yimi isaganoo la keenay ninkii oo ahaa jaliisulmaliki malik indhaha loo bixiye boqorka la fadhiisan jiray isagana waxaa lagu yidhi diinta ka laabo waa diiday sidii oo kale mishaartii loo galay oo madaxa looaba loo kala dhigay lababumadaxiba laba dhambal kala dhacay laba gobol kadibna wiilkii baa la keenay waxaa lagu yidhi diintaada diintan ka laabo waa diiday boqorkii wuxuu u dhiibay markaa niman kooxa oo dee ciidamadiisii ka mid ah wuxuu yidhi wiilkan ma artaan kaxeeya buurtii sidaa ahayd buur dheer la fuula markaad buurta baarkeeda halka usay fiiqdeeda marka ugu dhaasa meesha udambeysa markay gaadhaan hadduu diintiisa ka soo noqdo waa arkaynaa haddii kale buurta kasoo tuura suu nafba ugu soo gaarin dhulka maaragta way kaxeeyeen buurta bay la fuuleen ilaah buu barya wuxuu yidhi allaahuma kfiniihim bimaa shiit ilahu nimankan waxaa doonta igaga badbaadi buurtii baa gariirsay ama ruxantay oo nimankii la dhaqaaqday la guurtay la dhaqaaqday dhammaan way ka daateen dhulkay kusoo daateen iyagoo meyd ah wiilkii oo soconayaa boqorkii u yimi soo socda xagiisa ku socda boqorkii wuxuu weydiiyey war raggii aan kugu daray aawe maa facala asxaabuka raggii aawe wuxuu yidhi ilaah baa igaga fillaaday koox kaloo ciidamadiisu boqorkii udhi wiilkii u dhiibay wuxuu yidhi kaxeeyoo dooni yar doonida yaree badda maarta lagu galo ku qaada badda bartankeeda markaad geysaan fogeysaan moolkeeda markaad geysaan meelaan dhoweyn hadduu diintiisa ka soo noqdo waan arkaynaa haddii kalena ku tuura badda wiilkii bay kaxeeyeen qoladii askarta loo dhiibay markii meeshii ay rabaan inay ka tuuraan doontiiba wuxuu yidhi allahuma kfini allahuma kfinihum bima shita ilaahu iga waxa ilaahu kuwan igaga filow iga badbaadi doontii baa marka gadoontay dhammaan way maashoobeen nimankii isaga waday wuxuu yimi isagoo soconayo boqorkii kusoo laabtay wiilkii boqorkii waa weydiy wuxuu yidhi maa facala asxaabaku raggaan ku daray aaway ilaah bay igaga filaaday buu yidhi boqorkii wuxuu yidhi ama wiilkii baa boqorkii ku yidhi inaka lasta biqaatilii ima dili kartid xataa tafcala maa aamuruka bih waxaan anugu ku amriga ilaad samaysid ima dili kartid ii sheeg buu yidhi wiilkii wuxuu yidhi boqorow dadkoo dhan baad soo kulminaysaa soo kulminaysaa fagaara weyn fagaaraa kusoo kulminaysaa dadkoo dhan waad isalbinaysaa oo maarata geed baad igu xidhaysaa jiridii igu xidhaysaa leebna waxaad kala soo baxaysaa jucbadayda ama kinaanadayda kala soo baxaysaa leebka aanan u wato leebka waxaad dhigaysaa qawskaad ku qabanaysaa fii kabad alqaws sidaad marka dee leebka la ganayo qawska loogu qabto oo kale baad samaynaysaa marka waxaad tidhahdaa markaad qawska saa isu saarto iyo leebka bismi illaahi rabbi algulaam kelmadaa dheh uma armini marka ay toogo igu soo tuur leebka haddaad saa samayso waad idishi boqorkii doqonka ahaa dadkiibuu soo ururiyey miidaan buu kusoo ururiyey ama maarata fagaaru kusoo ururiyey wiilkiina sidii u sheegay buu u galay wuu salbiyey geed jiridii buu ku xidhay sahamkiibuu kala soo baxay ama leebkiibuu kala soo baxay jucbadii wiilku watay ama kanaanadii u watay kinaanadii u watay markaasuu siduu siduu u sheegay sahamkiibuu ku qabtay qawskii markaasuu wuxuu yidhi bismi illaahi rabbi algulaam uma ramaah markaasuu ku gamay ama ku tuuray leebkii wiilkii leebkii baa wax kaga dhacay halkaa dhafoorka abuu kaga dhacay markaasuu kaga dhacay wiilkii meeshiibuu gacanta saaray meeshuu kaga dhacay leebka ayuu gacanta saa u saaray famaat wiilkii waa socday waa geeriyooday faqaala annaas dadkii markaa waxay yidhaahdeen aamanaa birabbi algulaam aamanaa birabbi algulaam aamanaa birabbi algulaam wuxuu ka baqayay meligu ayay diintii bay galeen dhammaantood ilahay bay rumeeyeen waxaa loo yimi boqorkii waxaa lagu yidhi waxaad ka cabsanaysa kadig ka digtoonayd waa dhacay dadkii ilahay way rumeeyeen markaasuu amar ku bixiyey in godad waaweyn la jeexo bohole waaweyn la qodo oo meesha dariiqyada maaratay ku dhammaadaan magaalada laga qodo iyo luuqyadeeda markaasaa waxaa la sameeyey godadkii baa la sameeyey dab baa lagu shiday dab xoogweyn baa lagu shiday oo dee shidaal badan loo xaabo badan loo soo ururiyey dadkiina waxaa lagu yidhi man lam yarjic can diinihi fa axmuuhu fiiha nimankii dee junuudiisi junuudi ibliiska wuxuu ku yidhi dadka qofkii diida halkaa ha lagu karkariyo ama waxaa lagu yidhi aktaxim galaa lagu yidhi dadka meeshii fafacaluu xataa jaa'at imra'atun dadkii waxay isku wada tuureen dabkii iyagoo diintooda inay badbaadsadaan ay ka badbaadaan fitnada iyo gaalnimadana raba ilaahay ka imanaysay gabadh oo wiil yar xambaarsan markaasi xoogaa taradud samaysay xoogaa ay ka yara gaabisay inay isku tuurto dabkii dadku isku tuurayeen inay ku dhacdo ayay ka yara maagtay ama ka yara gaabisay wiilkii yaraabaa ilahay ka hadlisaya dhabarkeeda saaraa wuxuu ku yidhi yaa ummaah isbirii fa inaki cala alxaqi hooye sabir oo dabka isku tuur xaq baa ku taagan tahay marka cibradan aan ka qaadanayno iyo duruustan ka qaadanayno qisadan iyadaa ee ku saabsan dumarkii ree qoladaas suurata buruuj inooga sheekaysay horta mashhad weyn iyo dhacdo weyn baan yaanu ujeednaa oo ina tusaysa dad iimaankooda ku sugmay oo naftoodana shirki iyo fitno ka badbaadiyey iyo inay dulli ku noolaadaan aayaad buu ilahay inoogu sheegay suurat alburuuj ka mid a waxay ku sabreen inay fidnay ka badbaadaan bay ku sabreen oo naftoodii ku hureen ilaahay marka haddii xuskooda qur-aanka ayuu ku waariyey oo suurada maalin walka akhriyayno oo muslimiintu akhriyayaan ilaa qurbi saaca insha allah ayaa lagu xusay dadkaas inay liibaaneen إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير قصة هذا الكاسي مرتين marka gabdhaha muuminaadka ee maanta nool qisa ugu sugan gabdhaha diintooda tawxiidkooda inay ku faraacdeegaan dhib kastoo ku dhacda culays kaloo culays kastoo la saaro si kastoo loo si kastoo si kastoo la isugu dayo in loo fidneeyo waxaa laga rabaa inay diintooda iyo tawxiidkooda wax kastoo kala qaalisanaado oo iyagoo muwaaxidaad mooya ayaan dhiman baa laga rabaa waxaa weeye waxaa in laga doortaa la rabaa oo la ogaado shahaadada oo ilaahay dartii loo shahiido inay tahay darajo sare oo aan qof walba helin oy aada uga sarreyso inaad inaad ku noolaato xayaato dulli ku jiro oo daaquu dawaaqiid iyo dalama ay ku taliyaan oo diintaada kaaga cayaaran adigoo nool qisadaas marka waxay u tahay qalbi qaboojin iyo waxay u tahay iyo sabirsiin waxay u tahay dadka mu'miniinta oo dhan ee la kulmaya ibtilaa iyo imtixaan oo kala kulmaya dawaaqidda maanta caalamka xukuma ilaahay qoladii kale oo iyagu dhibtan geystay muslimiinta saa u galayna goodi daran ayuu maaragtay u goodiyey cadaab daran inuu ku ridi doono oo sidii ay muslimiinta u gubeen dab ugu rideen oo naarta ugu shubeen iyagana naartaa ka daran oo naartii aakhira weyneyd in lagu shubaya ayaa loo sheegay taas aayadaha suuratulburuud ka mid ay noo sheegeen aayaadkii ka bilaamayey in aladiina fatanuu lmu'miniina wاlmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq waxaa iyadana mudan in la ishaaro fitnada maanta lagu haya dadka muslimiinta ah keliya uma aha qofka in la dilo si xun loo dilo ama godad lagu inta loo qodo lagu gubo way dhacdaa maantaba taasu intaa kuma eke laakiin maante waxaa iyada la socda iqraa iyo dadkii in loo qurxiyo gaalaysiintii iyo inxiraafkii diinta in laga leexdo oo lagu rido gabdhihii mu'minaadka ahaa maaragtay arrin xun mustanqacaad dhiiqada maaragtay ridada iyo kufurka in loo qurxiyo oo ay ku daataan waxaa marka in la baraarujiyo mudan tacdiibka maanta lala kulmaya fitnadu keliya oo tarhiibka keliya iyo xoogga iyo qasabka iyo dilka iyo maaragtay kufsiga keliya maahayn waxaa la socdaa tarqiib oo gaalnimadiiba lagu jeclaynayo lagu qurxinayo oo maanta taas waxayba dhacaysaa adiga oo maaragtay raalli ah oo isu haysta inaad fiican tahay inaad diintaadii iyo dadnimadaadiiba si fudud aada uga xuub siibato aa dhici karta awada iyo naftu intay ku qaadaan iyo xubu dunya markaa inaad adigoo ismoodayo inaad nooshahay inaad inaad adigoo meyda aad dhulka kor soconaysa waa dhici karta oo daliil ah oo gaala say doonta kaa yeelayso taasuna way badan tahay ilaahay naga badbaadiyo qisadaas waxay ahayd qisadii oo dumarkii ay suuratulburuujin oga sheekaysay marka maanta qurbada lagu jiro qurbadan ku jiro ee maaragtay diintii uu sabiga nebigu inoo sheegay ay qurbadii hore oo ku noqotay oo maanta diintii laga tegay dad badan dadkii inta badnaydba ay ka tageen maanta waxaan u jeednaa xarbun cala alislaam inaynu ujeedno iyo fadiilada iyo sharafta loola dagaalamayo xijaabka iyo satarka iyo iyo maarata dhowrsanaanta loola dagaalamayo siduu nebiguba sala allahu alay slm hore inoogu sheegay bada'a alislaamu gariiban wasayacuudu gariiba kamaa bada faduuba lilqurabaa qurabada laguu sheegayaa wuxuu nebigu inoo sheegay sal ly slam inay yihiin annusaacu min alqabaa'il waa dad diin isu keentay oo meelo kala duwan ka soo jeeda oo soo hijrooday oo maaragtay ilaahay dartii maas u kulmay oo weliba tiro yar waa axaad iyo afraad weeye taqarabuu qurbo ku dhacday qabaa'ilkoodii ka tegey cashaa'irkoodii ka tegey islaamka galay dad noocaas weeye shalayna way jireen diinta bilowgeedii iyo islaamka sadrigiisii ama hortiisii maantana halkii bay ku noqotay ama waaba ka daran tahay waa ka daran tahay ibn cumar baa wuxuu weri cabdullahi ibni camar radia allahu canhuma wuxuu leeyahay nebigaan weydiinay oo markaa nebigu wuxuu yidhi tuuba lilqurabaa waatuu yidhi qulnaa wama alqurabaa nimanka qurabaada maxay waa kuway noo sheegnay baa low wuxuu ku jawaabay nebigu qowmun saalixuuna qaliilun fii naasi suu'in kahiir waa dad suuban oo saalixiina oo yar tiro yar oo ku dhex jiroo la nool dad xunxun oo fara badan dadka caasi iyo dadka qurabada ah ayaa ka badan kuwa diicaya raacaya waxay wataan iyo diinta saxa ah marka xaafid ibn rajab baa wuxuu leeyahy raxmatullahi caleyh fii kashfi lkurba kitaabkiisa layahaa safxadda labiiyo soddon wuxuu ku leeyahay wa hawlaai lqurabaau qismaan qurabaduna waa laba qaybood qaybtood waxaa weeye waa uwa naftooda hagaajiyey oo maarata iyagu diintii ku dhigay markii dadka fasaadeen kuwa labaadna waa kuwa hagaajinaya wixii dadku ay fasaadiyeen wa huwa aclى اlqismayni wa afdaluhaa qoladan dambe ee dadka khayrka ugu yeedhaysa iyagu markay naftooda marka hore ay ay dhaqan fiican dhaqmeen diintii ku dhigeen haddana dadka ugu yeedhaya dacwadii ugu yeedhaya kuwaasaa dabcan ka fadli badan kuwa diintu naftooda qura ku ekaystay ee iyagu diintii qabsaday laakiin aan dacwadii fidinaynin marka dadkan dad ay kulminaysaan ma aha ama qabiil kulminaya ama daa'ifa ama koox ama tandiim kulminaya maaha tawxiidka ilaah ayaa kulmiyey diinta saxaa kulmisay waa dad noocaasa nimanka qurabaada la yidhaahdo waana dadka qura insha alla badbaadaya oo liibaanaya qofka diintiisa qabsado unbaa fidnooyinka badbaada ilaahayna maaragtay abaalmarin fiican xaggiisa ka hela dadka ayagihii oo saa maaragtay dadii rasuulka u jeexay raacaya oo diintooda ku dhegay yaryar aan uga leexanayn dadkaasu waxay ka dhigayn sidii waxay ka mid yihiin qof sidii dad dhuxul ku taagan dhuxul daba ku taagan oo kale ama dhuxul daba gacanta ku haysto oo kale waxaan loo adkaysan karin qof ilaahay sabur siiya mooyaane dadkao dhanna waa dad ay dhibsanayaan oo la collo yihiin marka qariibnimada iyo kelinimada ay saas ku noqdeen dadkaasu markay qorabaan noqdeen oo dadkii badnaa waxayba u arkayaan in niman wax shuduuda yihiin oo maarata ummaddii meesha marta ka leexday oo qaab daran baa loo arkaya oo bidca la yimi oo dadkii badnaa ka leexday oo ka dhex baxay ummaddu waxay arkaysaa ummaddan baadiyaysani dadkan waxay u arkaysaa dad iyagu dhunsan waxaa kaloo fiican in maaragtay markii oo maaragtay axaadiistan aad macnaheeda dhuuxdo arrintaasu qalbiga ayay xoojinaysaa waxay kaa dhigaysaa mid aada ugu sii dhega shareecada ilaahay iyo jidka ilaahay waxaad noqonaysaa mid aada wax u fahmaya oo sabaadka aad samaysabaa ilaahay maarata kugu sugayaa waxaad noqonaysaa mid naftiisa aada ugu kalsoon oo waxaad ku sugan tahay kalsooni baad ku qabtaa wanaagga aad ku sugan tahay ee dadka kalena ilaahay uu ka qadiyey inaad ku sugnaataa lagaa rabaa inaad kuna kalsoonta ayaa lagaa rabaa walaa caysha ilaa caysha alaakhira qisadaan ugu gudbaynaa waa qisada imraatu abilahab qisada dambe aan ugu gudbi doonaa waa qisada ku saabsan qoftii faajirada ahayd daalimada ahayd hada wasala allahu cala nabiyina muxamadin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قوية